jexeefkii doorkaayo oo beelihii wax dhex mareenna waxaa adiga weydiisid baan kaaga sheegaya
waa yahay dhowaan laba beelood arrimo dhul ayay isku haysteen oo diriri ku dhex martay waxaana la sheegay in heshiisiin labadaasi dhinaca la waday oo aad ku dhex jirteen marka bal natiijada kasoo baxday iyo go-aamada labada dhinac ay gaareen faahfaahin naga sii labadii beelood oo ku dhex martay shaqaaqadu daarkacyo waqooyigeeda dhul ah way heshiiyeen isimadaa dhexgalay ah sagaal isin iyo odayaal guddiyaal ah oo ay qabteen waxaa dadka ka soo baxday inay heshiiyeen waxayna ku heshiiyeen waxayna ku heshiiyeen sida kalan kuu sheegayo arrintoodii markii la dhexgalay waxaa loo arkay saddex jahood waa xukunkooda loo kala qaaday qaar isnagaa go-aan ka gaaray qaarna shareecada islaamka inay ku kala baxaan qaarna ayagu dib loogu celiyey oo la yiri adigu ka wada hadla saddexdaas baa loo kala qaaday way heshiiyeen nabad gacmaha la isqabsaday wahalkaa ka dhacday waxayna aqbaleen go-aankii iyo soo jeedintii isimada asasaasi ku dhamaatay waayahay dabcan goormuu bilowday inaad waan waan ka dhex abuurtaan labada dhinac oo aada dhex gashaan
arrintan waxaanu wadnay muddo afartan beriya baanu wadnay bishaan inteedaan iyo bishii hore labaiyo tobankeedii
waa gartay labada dhinac dabcan dagaalkii markuu dhacay dad baa kaga dhintay kuwo kalean dhaawacyo ayay ahaayeen maxaa laga soo saaray arrimaha dhimashada
dadkii dhintay labada beelood waxaa dhintay toddoba nin baa dhimatay toddobada waxaa laga xukumay ninkii boqol halaad iyo toban kun oo doolar oo duug ah waxubaoo la kala qabsadana ma jirin wixii dhintay sidaas baa laga dhigay wixii dhaawacmayna waxaa laga dhigay in loo sugo wixii dib hoo gaaday oo labada qoro qoro walbaana dibkii lagu yeesho ay siiso ninkii dhaawacmay
waayahay isi xoolaha marka nimankaas nagtooda mag mag lagu barayaa ma jiro see nin walba magtiisa ciddii gar iyo xag ula in la siiyo baa la go-aanayay oo aan madaha hala kala jaro oo qoladii wuxu soo haraan hala siiyo lama dhihin waxaa la go-aanayey nin kasta magtiisii in la siiyo reerkiisa gurigii uu ka dhintay
waa gartay isimada dhexdhexaad inta waday yaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa shir guddoon anaa u ahaa garan maxamed elmi shirwac waxaa ahaa guddoomiye ku-xigeen suldaan maxamed jaamac shire waxaa ku jiray ugaas ugaas cilmi filig ugaas cabdulqaadir cilmi filig waxaa ku jiray cabdixakiim nuur berhaan xogayna u ahaa ismada oo dhan waxaa ku jiray cabdiwahaab imaam cabdiwahaab maxamuud guri waxaa ku jiray ariir maxamuud yuusuf ciise waxaa ku jiray suldaan cabdiqani suldaan xasan calibaale waxaa ku jiray islaam xasan baa ku jiray way dhammaayeen waxaa ku jiray maxamuud maxaan ku jiray cadmadhige suldaan maxamuud cadmadhige waayahay
baa ku jiray ismadu intaasay ahaayeen waayahay wan ilooray sorry ninkii ugu sira xumaa oo ugu dhaarisanaa waa dhaafay waa suldaan maxamed maxamuud cilmi calas maxamed wele
waayahay dhulkii la isku haystay oo dagaalku ka bilowday maxaa lagu taliyey waxaa lagu dhameeyey dhulkaas kala milatay dadka idan kastaa dhulka inaynan jirin laba shaksi shaksi shaksi waxbay isku qabsan karaa qabiilo qaadan kartaa inaynan jirin oo qabiilo awasiin dhulka hadday jiraan shaksiyad isku haysto sharcada islaamka inay ugu garmaqdo qabiil qaadan kara iyo saldhig ciidan oo qabiilka dhigan kara mana aysan jirin saasaa lagu dhameeyey sharcada islaamkana ee ay u dhamayso ciddii isku isku haysato shaksi shaksi maahana qabiil wax yeelan karaa ma jiro saasaa dhulkaa lagu dhameeyey waayahay shirkan ismada keliya miyaa dhexdhexaadinta ku jiray mise dawladdu waday kala qayb qaadatay
dawladdu waa nagala qayb qaadatay oo waxay ku lahay qayb libaax waxaa noo yimid wasiirka arrimaha gudaha maxamed alamcad wadaxutooraha taliyaha qaybta booliiska iyo mar dambe waxaa nagu soo biiray oo maxaan kuu sheegay si fiican uga qayb qaadanayay guddoomiyihii cusbaa oo loo doortay sindikaha cusub iyo ku-xigeenkiisa dawladdu waa nagala qayb gashay
waayahay ugu dambeyn fariintaad u jeedinaysaan maadaama ee labada dhinac ee beeli halkaa ku dagaalamay gaalkacyo waqooyigeeda arrimaha dhulkaana isku khilaafsanaa heshiisiinna ay ka dhacday goobta maxaad hadaba u jeedinaysaa oo ku aadan xoojinta nabadeyntaasi waxaan u jeedinayaa horta marka u horeysa waxaan ku bogaadinayaa oo uga mahad celinayaa sidii walaalnimada ahayd oo ay u aqbaleen wixii kala gaaday heshiis walaalnimo oo qarmaha laysu laysu saaray waa uga mahad celinayaa aad baan ugu mahad celinayaa waxaan ugu baaqayaa inaan ayan ka jiri doonin gaalkacyana ayan ka jirin iyo puntland agagaarkeeda xagga gaalkacyood mudug ah xero ciidan oo aan xero dawladeed ahayn iyo weel duuqaysataa inayan jirin aynaan ogolaan haddaan nahay isimada iyo waxgaradka iyo dawla